SBS Radio
magacayga waxaa weeye marwe maxamed salaad Ah, barnaamijkan waa barnaamij aada u fiican annagoo gruub ah ayaan markii hore aas-aasanay markii dambena embowering waxaan la sameynay een, ah, city of melbourne ayaa kadibna waxay noqotay in programkii uu successful noqdo oo eh, hooyooyinkii guryaha ku jira ay ka soo baxaan qaarkii maaragtay leadership program coursena siiyeen oo aan meel fiican ka gaarnay oo aramitiga ay nagu shaha- shahaadada nagu guddoonsiiyeen oo ilaa heer la gaaray xataa s b s-ka in newska laga sheego kadibna programadii programo la mid ah oo talantaale ah oo oo communityga loogu talagalay marba group cusub loo sameynaya ayay sameeyeen haddana eh, programka waxaan aan jecelnahay inuu hore usii socdo is- islamarkaana een, ururka waa la magacaabay magac baa loo sameeyey empowering women Ac- in action ayaa la yidhi marka xaliimo iyo deeqo iyo zaynab um, iyo muxuu ahaa natasha iyo aniga waxaan ahayn qabanqaabiyaashii qabanqaabinayay marka aad baan ugu faraxsannahay programkan inuu sii socdo ayaan rajaynaynaa
Een, maxaad is leedahay bulshada eh, afrikaanka ah si gaara si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed eh, bulshada een, een, soomaalida dumarkeeda muxuu ka bedeli karaa programkan si guud ahaaneed Ah, wax weyn ayuu ka bedeli karaa is- een, s- khaas ahtan dumarka soomaalida waxyaabo badan waxay ay halkan ku bartaan xataa waxay uga faa'iideyn karaan caruurtooda waxay uga faa'iideyn karaan communitygooda oo hooyada dee waa lafdhabartii ah, adduunka ilmaha guriga wax walba marka haddii hooyadii cilmi la siiyo ee wax ku barato oo ay garanayso meesha wax u raadsan lahayd waxay qaban lahayd leadership la siiyey ayadana waxay noo tilmaamaysaa ay noo muujinaysaa halkaas in programku uu noqon doono program successfula
Een, soomaalida een, caalamka kaleete sida maraykanka oo kale iyo waad hadda waad arkaysay gabadhii ilahaan ee soo Ilhaan, baxday yes.
ee, senatarka senataradda noqotay Yeah.
Een, een, ma is leedahay een, bulshadeenna een, australia ee, weli gaabis baa jira een, ee, horumar in laga samayn kara iyo in kale xagga maxatilada Ah, halkaas waxaan ka leeyahay horta waxaan u congratulate garaynayaa is- eh, ilhaan cumar Ah, waxa weeye wax wanaagsan bay qabatay oo soomaalida especially dumarka u qabatay adduunkana magaca kaga yeelatay halkan waa ka samayn karnaa oo howl adag maaha just waxaa loo baahan yahay dad dumarku inay is- intay isu yimaadaan united noqdaan qaf iska soo saaraan gabdho badanoo waxaa jira halkaan wax bartay communityga u shaqeeya ah, well educated ah just waxay u baahan yihiin bush up in la yiraahdo hore u socda Een, dumarka soomaalida culays badan baa saaran mararka qaarkood eh, hooyooyin caruur een, een, tira ma- mararka qaarkood afar gaaraya shan ka sii badan toban gaaraya ama ku dhowaanaya Een, mas-uuliyad badan baa saaran Een, dhankanna een, dareenkan iyo hawshan aad wadaanna waa dan oo dumarka markii loo eego sidee baad is dhihi kartaa maamadu een, ama gabadha soomaaliyeed see isugu keeni kartaa labada arrimood Ah, waxay ku wax- iyada qofka bini aadanka asagay ku xiran tahay haddii uu maskaxdiisa ka dhadhacsiiyo waxaan waa qaban kartaa you can do it then way samayn karaan laakiin haddaa iska dhadhacsiisid anoo intaas ciyaala haysta anoo maaragtay een hawshaana isugaysa tan ma qaban karo tan ma qaban karo markaasoo kale ayaa waxaa noqonaysaa waxba ma qabsan kartid laakiin qalbiga mar walba waxaa la gashtaa eh, motivation waxa la dhaho inaad maskaxdaada u sheegtid inaad qaban kartid mar haddaa maskaxdaada u sheegtid oo iska dhaadhacsiisid hawshan waa qaban kartaa adiga oo maaragtay la kaashanayo communitygaaga iyo waxaagi waa easy S- waa si fudud baad u samayn kartaa dhambaalkaaga aad u gaarsiinaysa dumarka haddaba een, si gaara melbourne ee, programkan oo kale ka faa'iidaysan kara adoo sigo soo koobaya een, maxaad maxaad u tabin lahayd waxaan u sheegayaa wuxuu u furan yahay programkan dumar oo dhan afrikan dumar oo dhan buu u furan yahay marka waxaan u sheegayaa inay kasoo qayb galaan qof walbo ayaga ka mid ahna waa member memberay ka noqon karaan magacooda la register garaynayaa ah, wayna la soo xiriirayaan ama aniga ama deeqo ama qofta la dhaho xaliimo waan regis- waan register garaynaynaa marka wixii programa soo baxana waa la socodsiinaynaa si ay uga faa'iidaystaan xalima kaaraan maanta waxaad een, soo gebagabayseen ood eh, xaflad u dhigteen eh, barnaamij weyn oo eh, dhiirigelinta dumarka Een, barnaamijka bal muxuu ku saabsanaa u ahaa
barnaamijkan waxa weeye barnaamij aan ugu talagalnay gabdhaha afrika afri- afrika in ay een, ku bartaan aqoontooda ku dhisaan project weeye projectigaasna waxaa no- noo eh, sponsoray een, s- melbourne city council waxayna ujeedadiisu ahayd empowering Wo- african womens project projectigaas wuxuu naga anfacay wax badan leadership course baan qaadanay waxaan qaadanay entrepreneur en- en course kan hadda aan soo gabagabayna wuxuu ahaa entrepreneur course oo aqo- eh, dhinaca finansiga iyo dhaqaalaha iyo se u shaqeeyo iyo businesska iyo se u shaqeeyo lagu baraaya gabdhaha waanu soo gabagabaynay maanta ayuu ku- eh, muxuu ahaa shahaadooyinkoodii la siiyey een, barnaamijyo kaleeto oo recreationka iyo wellbeingka haweenka ee, caafimaadkooda dhinaca een, muxuu ahaa een, een, dabaasha iyo physical ee, exerciseka nah waa u socdaa oo hadda barnaamijkaasu horena wuu u dhammaaday haddana mid kaleetaanu bilaabaynaa marka ujeeddadiis waxaa weeye inaan gabdhaha empower garayno dareensiino in ay wadanka markii ay iyagu dhismaan oo dhinaca caafimaadkooda iyo dhinaca aqoontooda ay dhisanto qoyskuna inuu dhismay inaan dareensiino Een, waxaa muuqatay inaad eh, jinsiyado kala duwan aad eh, meesha ay isugu yimaadeen oo soomaaliduna aad een, tiro badan iyaduna ay kaga qayb gashay Een, barnaamijkan waa barnaamij si guud africa u khuseeya kaalinta soomaalida maxaad ku tilmaami kartaa kaalinta soomaalidu waa mid aad iyo aad u muuqata sababta oo ah gabdhihii een, hawshaan intii aan ku jirnay tareeninada faraha badan aan s- la siiyey ama wax ku bartay ayaa hadda liidh garaynaya communitiyaasha meelaha howlaha aan ka wadno brogramkan een, ma ahan oo keliya in lagu empower gareeyo waxa weeye qofka la- ee, loo sameeyo aqoontiisa isdhisa oo la empower gareeyo inuu isaguna awood u yeesho inuu communitiga u baas gareeyo sidaas aweed gabar kasta oo soomaaliya oo halkan dhammaysa howsheedii ma aysan ka- meesha ugama aysan harin ee howl fara badan bay communitiga ka hayaan Een, maxaad is leedahay gabdhaha ka qayb qaatay ee shahaadooyinka maanta la guddoonsiiyey in noloshooda ay ka bedelayso eh, uu ka bedelayo barnaamijkani waxa weeye barnaamij bilowga een, waxbarashada dhinaca entrepreneurka waad ogtahay dadkeenna business bay u badan yihiin dukaamo iyo een, muxuu ahaa waxay ay ka shaqaystaan een, meelo kala duwan ama makhaayado businesskaasuna aqoon buu u baahan yahay aqoontaas dhismihii la dhisi lahaa bilowgeedii ayay ahayd waxaanan rajaynaynaa inaan meeshaas aanan ku ekayne gabdhihii markii ay soo yiraahdaan waxaasaan u baahnaa dhinacaas inaan iska dhisno inaanu lasii garab qabanno ilaa aan gaarsiino heer ay awood u yeeshaaniin inay business managementigooda iyagu ay samaysan karaanin dadka laga yaabo inaad een, kuwa maanta ka qayb qaato oo kale ay yihiin een, ee baahi u qaba barnaamijtan oo kaleete soomaalida aha ee, maxaad iyadag u tabin lahayd oo dhambaala waxaan u tabinaynaa barnaamijkeenna wuu ballaarnaa howl fara badan baan soo qabannay kadibna waxaanu u gudbaynaa hadda organisation u khaas ah howshaas keliya qabanaya inaan samayno marka gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa marka ay barnaamijkan maqlaan inay soo abrooj gareeyaan oo ay yimaadaan waxna barashadaasna ka qayb qaataan ogaadaanna inay adduunyadu ay tahay aqoonteeda furaha adduunyada aqo- uu yahay aqoonta aqoonta markii laga dhisana uu qofku uu dhisan yahay marka waa wax aad iyo aad noo anfacaya annaga oo dhan marka waxaan waa welcome garaynaynaa qof kasta oo raba inuu aqoontiisa sii kororsadana waa aan garab siinaynaa ilaa ay uu ka gaaro potentialkiisa ama awooddiisa meesha ay gaarsiiso Ee, ugu dambaynta dhambaalka guud ee dumarka soomaaliyeed aad u jeedin lahayd si guud ahaaneed ama ha khusayso barnaamijkan ama si guudba waddanka maxaad maxaad dhihi lahayd Een, waxaan ugu soo jeedinayaa waad aragteen een, america haweenka inta haween oo ba- hadda baarlamaankoodii galay iskama aysan imaanin laakiin waa dad isa soo dhisay karyeerahoodii soo dhisay saas awgeed waxaan idinkula talinayaa inaad u soo jeesataan midda labaadan kula talinaya waxaa weeye caruurteenna dhallinyaradeenna maanta dhibaatooyinka faraha badan oo ku dhacaya sababta ugu weyn mararka qaarkood aniga xalima ahaan waxaan saaraa een, muxuu ahaa haweenka sababta oo waxa waaye haddii aqoontoodu ay dhisan tahay ilmahooda meel alla meesha wax ka soo gaarayaanin way la socon kari lahaayeen ama sha- qawaaniinta hadba cusub oo waddanka oo isbedelaysa intay la socdaaniin ayay waxay odhan lahaayeen war meeshaas iska jir ama meeshaas iska waxay marka waxaan rabaa haweenku inay dhexda xirtaan si caruurteennana aan dhibaatooyinka uga badbaadino iyaguna ay ay- ay ay adduunka uga qayb qaataanin oo meesha ay mudan yihiin waddanka ay uga gaaraan
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.